sanad maxamed ra-isul wasaaraha britain boris johnson oo iminka ah konton shan jir waxaa toddobaad uu ku jiray cisbitaalka lagu magacaabo st thomas hospital oo ku yaala koonfurta london waxaa cisbitaalkaas uu ku jiray hal wiig hase ahaatee saddex cisho oo ka mida waxaa cisbitaalkaas uu ku jiray qaybta gargaarka degdega oo cisbitaalka intensifka layirahda ayuu ku jiray oo aad u xanuunsanayay waxaana lagu xirayay sida ay sheegeen dhakhaatiirta iyo sidoo kale xafiiska ra-isul wasaaraha oksijiinta ayuu qaadanayay hase ahaatee labadii beri u dambaysa uu soo caasimaaday maanta ayuu cisbitaalka ka baxay waxaana xafiiska ra-isul wasaaraha dalkan uu sheegay in uu weli u baahan yahay inuu soo kabto soo nasto balse cisbitaalka uu ka baxay marka shaqadii shaqadii dowladda muu ku noqonayaa mise maalmona siina ayuu qaadanayaa sida ka muuqata warka ay soo saareen ama afhayeenka xafiiska ra-isul wasaaraha waxay sheegeen inuu u baahan yahay inuu weli soo nasto uu soo kabto waxa uu xanuunsan yahay marka laisku daro shan iyo toban cisho hadda toban cisho waxaa jirtay lix isbuuc lix beri waxaa jirta uu joogay guriga kadib markii qanada ka joogaysa isbitaalka la geeyey kadib wuxuu galay xaaladda degdega isbitaalka oo saddex cisho ayuu ku jiray qaybtaas hadda markuu soo baxay xafiiska waxay sheegeen inuu weli u baahan yahay inuu soo kabto wuxuu bogsado waxayna sheegeen inuu mahad celiyay dhammaan shaqaalaha caafimaadka cisbitaalkaasi iyo howsha adag ay qabteen laakiin waxay sheegeen inuusan hadda shaqada ku laabanayn weli uu soo kabanayo
marka xanuunkii hayay coronavirus guud ahaan ma ka baxay oo ma ka bogsaday mise weli haddii cisbitaalka uu ka baxay inkastoo aysan faahfaahin ka bixin macnaheedu waxaa weeyaan in uu hadda caafimaad qabo usan u baahnayn waxa la yidhahdo gargaar xagga hosbitaalka ah guud ahaanna cudurkan saameyn balaaran ayuu ku yeeshay dalkan britain maxamed dhimashadu waxay maraysaa ku dhawaa toban kun hadda dad aad u fara badan ay ol jeefaan dadka soomaaliyeed ee xitaa uu ku dhacay u dhintay hadda london inta la ogyahay qofkii lix iyo labaatanaad ayaa shal dhintay marka cudurka saameynta aad bay u ballaaran tahay iskuma dhicin xitaa wuxuu ku dhacay xogayaha caafimaadka oo marka dambe ka caafimaado aan isbitaal u baahnayn
waxaa kaloo la sheegayaa in cadaadis ay dowladda ingiriisku kala kulmayso qeybaha kala duwan ee bulshada iyo xubnaha mucaaradka oo sharaxaad ka dalbanaya xukuumaddu inay ka bixiso dhimashadan zaa'idka ah ee cudurkan coronavirus marka arrintaas maxaad nooga sheegi kartaa
nin hore u ahaan jiray xogaha caafimaadka waxa uu sheegay in tirada dhimashada dowladdu ay sheegayso ay inta ka badnaan karto waxa uu sheegay ina jiraa dad badan oo ku dhimanaya guryaha ama guryaha keerka dadka lagu xanaaneeyo dowladda kenya ay tirinayso dadka isbitaalada ku dhintay oo nambarka maalin kasta la sheegay ay tahay kuwa ku dhintay isbitaalada oo laga yaaba tirada inay intaas ka badato ayay dadka qaar ku eeganayaan dowladda oo dowladdu aysan si sax u sheegayn tirada rasmiga ah dadka cudurkan u dhimanaya sidoo kale baaritaan la sameeyey waxaa lagu sheegay in boqolkiiba soddon iyo afar dadka aadka u xanuunsan ee criticalka ama aadka u jiran ee cisbitaalada jiifa ay yihiin madow iyo eshiyan iyo dadka kale ah ee aadku yar ee laga tira badan yahay dalkan ku nool ugu dambeyntii maxamedow waxaad soo hadal qaaday soomaalida aadka u badan ee ku dhimanaysa ee dalka ingiriiska cudurka coronavirus bal arrintaasi wacyigelin intee la eg ayay soomaalidu haatan qabaan oo ku aadan inay ka taxadiraan tegista ama ay qaataan talooyinka ka imanaya bahda caafimaadka
wacyigelinta hadda aad ayay u sarraysaa runtii dadku hadda aad bay u baraarugeen waayo dad badan oo yaqaaneen oo ama qaraabay ahaayeen ama asxaabay ahaayeen oo badan ayaa dhintay london keliya hadda waxaan haynaa inta la ogyahay lix iyo labaatan qof gobolada dad badan ayaa ku dhintay saas taasi waxay sababtay dadku hadda feejignaadaan waxaa la xiray dhammaan masaajidadii goobihii maqaayadaha soomaalida lahayd way xiran yihiin sidoo kale waxaa la xiray dugsiyadii qur-aanka iskuulada wadankan guud ahaanba way xiran yihiin soomaalida hadda waxaa umalaysaa inay aad u baraarugeen dadka soomaaliyeed hadda markaad suuqa aad waxaad dareemaysaa in qof kasta uu maaska xiran yahay wajiga uu xiran yahay islaantii gacanta way yaraatay dadku inta badan guryaha ayay joogaan dukaamadii soomaalida lahayd aan duroniga ahayn sida qalabka electroniga wax dhan waa la xiray in yar oo dukaamada raashinka ayaa furan iyaguna banaanka ayuu qofka istaagaya kiyo ka galaya banaanka ma jiro laba qof ama saddex qof soo gelaysa hal qof ayaa halkan mar loo adeegayaa waxaad u malaysaa inay hadda dadku aad arrinta ula qabsanayaan oo ay aad aad u baraarugeen